عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه adaakani baabu dikri bayaani man bal cid ama dee waxa weeye caddaynteed buu baabkeedii yahay acaada iyo shaqsigii kuba soo celiya alxadiida xadiidkii uu sheegayay halaathan saddex goor ku celiya liyufhama canhu waa waxa loogu celinayaa waa tane si looga fahmo oo isaga dadkii ay uga xafidaan ay ugaba fahmaan bal taas buu baabkeedii yahay macnuu waxa weeyaan waa bal kalaamka ku-celintiisii xadiidka ku-celintiisii mar dee waa la sheegay mar labaad iyo mar saddexaad haddii dee taa loo baahdo si ciddii wax sheegaysay looga qabto loogaba fahmo bal wixii ku yimiyo dee taasi wax jidaysan inay tahay bacdigood lagaba soo naqliyayna xadiidka icaadadiisa ay nici jireenba inay wax lagu celiyo baltaa inaanay arrintu hayn taas buu baabkeedii yahay faqaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh alaa waqowlu zawri famaa zaala kamuusuulin yukariruhaa inuu ku celcelinayo anaa xadiidkan uu keeni doonaa imika halkan waa mucallaq sanadkiisii waa kan aan inoo sheegin xataa raawigiisiina waa xadfay mucallaquna waxa weeyaanun waa iyadoo musanifkii sanadka bilowgiisa wax ka xadfo sheekhiisii cala alaqal xataa haba wada xadfaba oo de ama inaan ka soo reeba ama wada xadfaba intana kitaabku way noogu sugan tahay laakiin waa xadiid isagoo dhan inoo soo celin doono saxaabiga abubakratana warinayu meelo ku warin doono waa xadiidkii rasuulka ilaahay lahaa ma idiin sheegaa dunuubta waaweynta ugu waaweyn sheegay kuwii waaweynaa buu dee rasuulka ilaahay kuwa akbarulkabaa'irkii a muxuu ihi alaa waqowlu zuur hadalka beenta ayaa isaguna dunuubta akbar alkabaa'ir baa maxaa dhacayna rasuulka ilaahay waa dee digniin iyo adkayn dadka uu ku adkaynayo in laga dheeraado lagaba fogaado fasaadka xun iyo dee mafsadada badan ee kaba ratiismasa daraaddeed ayuu ku celceliyey famaa zaala kamuusuulin yukariruhaa yukariruhaa waa kelimadan dambe waa jumladan ah alaa waqowlu zuur celcelin baa uu ku celceliyey rasuulka ilaahay dee waana taasoo xadiidkii lagu celcelinaya si loo qabto loo fahmo waaba daliil bay u tahay wa qaala bnu cumara ina cumar wuxuu yidhi qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi hal ballaqtu rasuulka ilaahay baa yidhi taas hal ballaqtu ma gaadhsiiyo wixii laysoo dhiibay maydinsoo gaadhsiiyey alaaan saddex goor buu yihi rasuulka ilaahay hal ballaqtu qaaladay ku tacalluqaysaa alaaan ama qaaladay dee imaka kuba xidhan tahay saddex goor buu ku celiyey hal ballaqtu hal ballaqtu hal ballaqtu waana hadalkii uu ina lahaa acaada alxadiida alaaan xadiidkan kale ibnu cumarna isaga waa mucallaqa laakiin maanta isagu saxaabigiibuu ku joogsaday ee intii sanadka ka horreysa oo dhanna waa xadfay saxaabiga isagoo dhan oo sanadkiisu dhan yahayna waa soo celin doonaa waana xadiid rasuulka ilaahay xajatulwadaac ayu shahrin haada iyo beledkiiyo uu weydiiyey xadiid abibakrato macnahaasa waan soo maray markii dee uu taasna qirsiiyey uu u sheegayna waxyaalihii debal su-aashanba oo ah uu kaba ratibayo dee dhiigyadii iyo amwaashii iyo acraabdii inay xaaraam tahay ayuu rasuulka ilaahay yidhi hal ballaqtu markaasuu ku celceliyay saddex goor bal labada mucallaqba way noo iman doonaan macnihii uu baabka u baabaysaana waa inoogu sugan yihiin xadaثna cabdatu qaala xadaثna cabdالsamadi qaala xadaثna cabdالlahi bn الmuثanى qaala xadaثna humamaة bn cabdالlaahi can anasi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama anahu kaana bal sanadka cabdahan inoogu sugan halkan ee sheekha bukhaariya nin kaloo cabdo la yidhaha laakiin meel dambe galaana kitaabka waa ku sugan yahay xadiidka sanadka labaad bay nooguba imana mar riwaayada labaad cabdat bnu cabdilaahi baa la ydhaa asafaarna kolley waa malaa xirfo iyo shaqo safaarna magacaas deero kala duwan bay xirfadooda ahayd nisbo weeyaan xagga xirfadeeda waa weelalkan dee naxaas iyo waxaa kaba samaysan ruuxa iibiya ama sameeya ayay dee al awaani sufriya ayay safaar odhan jireen waxaa laga yaabaa bilaadii islaamka ee hore barhkood dee suuqa gaara inay lahaayeenoo suuqu safaarin laba odhanaye bal markaa ninku waa cabdatu bnu cabdilaahi baa laydhaa kuyadiisa abu sahli baa laydhaa waa nin reer basra asalkiisa hore reer kuufa ahaa waa nin bukhaari waa kanoo kaba wariya asxaabu sunan ilarbacna way ka wariyaan muslim kitaabkiisa kuma sugnoo riwaayo kulaha kuma laha waana nin iqo oo dee koley dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii dhexaa anaa weliba kuwaas adad ay ka sii horeeyaan ay ka waaweyn yihiin taasi waa cabdisamid ibnu cabdilwaarid kitaabku ku soo noqnoqdaa waxaan filayaa horena inaynuu soo marnay laakiin waxaa kaloo sanadka inooguba sugan cabdullaahi ibnu lmuhana iyo humaamat bnu cabdilaahi waa qoys keliya isku qoys waa isu adeer waayo cabdullaahi ibnu muhanahan isaga muhanahaasaa la yidhaha ina cabdilaahi cabdulaahigaasna waa ina anas ibnu maalik waa anas ibnu maalik baa sumaamana u awow ah ee cabdulaahi kan kale kasoo horeeyana aabbihii buu awow u yahay almusana iyo markaa sumaama walaala noqonaya oo laba ninoo isu adeeraa kala warinaya bal markaa taasoo waa anas ibnu maalik qowlkii qoyskiisii weeye markay noqoto sumaama ibnu cabdilaahi ibnu anas waa nin taabiciya taabiciintii yaryaraydna ka mid ah qaadina magaaladii basre ee aabihiina awogiina deganaan jiray qaadi kaba noqday waa taabiciya bal a'imo kala duwanna way tawhiiqiyaan isaga marka la yidhaha cabdulaahi muana ibnulmuhana ninkaa laba yidhaaho kolley isaga sumaama kutubta lixdaaba riwaayu ku leeyahay laakiin cabdulaahi ibnulmuhana muslim waa iska daayay oo axaadiidiisa muu soo saarin isagu oo muslim in markay noqoto cabdullaahi ibnu muhana ninkan laba yidhaaho bukhaarina kolley axaadiidiisa waa isagaa la gooni noqday oo bukhaari muslimka laba gooni noqday laakiin axaadiidiisa kolley intiqa iyo xulashuu kuba sameeyaayo axaadiistii dee qoyskiisa aada buu u yaqaanay aada buu uba dabdiyey waa kan kaba warinayo humaama hadhowna kitaab zakaad xadiid soo noqnoqdo xadiidkii sadaqaadka iyo sakada ay marka la eego ansibadeedii ay kuba sugnayd buu warinaya oo kuba sugnaayo bal maalan waxaan leenahay markay qoyskiisa noqoto aada buu uba dabdiyey aimada qaarkoodoo hala tawhiiqiya kuwa daciifiyeyna way jiraanoo bal isaga daciifiyey bukhaarina waxay caadadiisu tahay qolooyinka kalaamku kuba yimi ee hadal bacd alculamaa ay kaba keeneen inay inta badan waa waxyaalo gaara laguba qoonsaday axaadiid ama riwaayaadka qaarkood baa laguba qoonsadee wixii lagu qoonsaday ma soo saaro laakiin axaadiidtii bal uu ogaa inuu dabdiyay oo kale iyo bal taaseen maqaalkaasi kuba sugnayn ama inkaarku aanu kuba iman ayuu sooba saaraa ninkana xaaladiisu taas bay tahay laakiin dee sida kale waa la tawhiiqiya lana daciifay oo nin mukhtalafu fiihum baan odhanaynaa wainaan xadiidkiisu markuu keligii yahay darajadii saree saxiixa noqonayn bal xasan iyo martabada haba gaadho laakiin waxa weeyaanuun dee aalubeydkiisii axaadiidoodii oo uu dabdiyey ayuu bukhaari kaba wariyaa kolley intaasi waa siduu halkan sharaxa yidhaahee laakiin muqadimadoo kale malaa axaadiidka loo iyadana cid kale xadiid thaabit ibnu anasna waa thaabit albunaani oo can anas kaba warinayana xadiidu waa ka wariyey cid kaleana laakiin ku raacdo mutaabaca jirtay fadaail qur-aan buu kitaabka kaga sugan yahay kitaabulibaasna waa xadiidu ku leeyahay oo bukhaari muslim ibnu ibraahim buu kaba warinaya laakiin cabdullahi ibnu muhanahan isagana ibnu cumar xadiidkii weeye oo cabdullahi ibnu dinaar waa xadiidkii bal timaha haddii kolba qayba laba xiro qazac wixii la odhanayay nahyigiisu uu kuba yimi naaficiya baa la wadaagsanayao waa xadiid kaloo lagu raaco bal muhimku kitaabka waxa uguba wada sugan khaasatan markay qoyskooda dhaafto waa xadiid dad kale ay laba wariyeenoo bal waa kolley waa nin xaaladiisu ama martabadiisu ay taa tahay kalaam yar fiican oo umuuraha kuba tacalluqsanna walow dee muqadimadiisana waxay dheeraayeen oo waxay kaba duwan yihiin halkan uu kuba sugan yahay amaa taqriib wuxuu ka cabiraa waa nin saduuqa laakiin akhdaa badan ayuu leeyahy waana waxyaalaha aimada qaarkood ay u daciifiyeen cabdullahi bn musana muhimku waa axaadiidiisii la ogaa ee uu bal maalan taas wixii lagu inkiray ama culimmada ay maqaalkaba keeneen u arkeen khada inuu kaba dhacay waxaasoo dhan waa ka tegayoo muu soo saarin wuxuu hi markaa haddaba anas ibnu malik can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu kaana rasuulka ilaahi wuxua cibaaradan can inabiyi markan soo arki jirnay meelihii hore ama inoo dambaysa dee waxay ahaan jirtay inayba caninabiyi annahu qaala iyo qaaliya kaba dambayso halkan laakiin anas wuxuu kaba waramayaa wixii uu ogaayee rasuulka ilaahay uu ku yaqaanuu kaba waramayaa maha macnuu lafdigan caninebiyina lagama fahmayo inuu rasuulka ilaahay kasii warinayo rasuulkii ilaahay uu isaga ka maqlay inuu saa yeeli jiray maaha waa wixii uu garanayay rasuulka ilaahay caadadiisii kuba yaqaanay bal maalan taas oo markaa caninebiyadan macnaawaha anahu kaana macnuu waxa weeyaanu rasuulka ilaahay caadadiisii bay tani ka mid ahayde maaha inuu cibaarada soo socotay rasuulka ilaahay ka warinaye isaga ka waramaya rasuulka ilaahay siduu ahaa iyo caadadiisu ayaad buu inoogaba warramaya labada lafti ama labada riwaayana arrintu way ku sugantahe mid kastaba maqsuudka iyo macnuu kaa weeye annahu kaana rasuulka ilaahay wuxuu idaa sallama markuu cid salaamo sallama alaaan saddex goor buu salaamta laba iman jiray wa idaa takallama hadduu hadlo bikelimatin kelimo uu ku hadlo kelimadu dee maaha waa jumladiibaa loo wadaa wakilmat biha kalaamu qad yuamsu ibnu maalik alfiyadiisa lahaayo kelima la idlaaqa iyadoo loo jeedo kalaam san dee kelimatu towxiidba waa kelimaat ee kelimo keliya maaha macnaa hadduu hadal ku hadlo weeye markaa macnuu maaha lafdi mufrada unka loo jeedaa hadal hadduu kuba hadlona acaadaha waa celin jiray kelimadaas kalaam baan ugaba jeedna ama jumlo mufiidee alaaan saddex goor buu ku celin jiray bal iyada qeybta dambe oo ah hadduu xadiid sheego dadkii wuxuu sheegayo isagoo si degan u sheegi jiray siday caaisha tiri isagoo ku hadli jiray kalaam haddii la isdhaha tiriya kelimaadkiisa la tirin karaya suu udee u kala baxsanaayo inuu ugu degdegahayn ayaa haddana si looga fahmo waaba ku celin jiray mar iyo mar labaadba waa ku celin jiray saddex goor taasi waa mid xagga salaamta saddex goor buu rasuulka ilaahi ku celcelin jiraydan dee bal markaa kolley waxaaba in tahay salaamtaasi haddii dee ruuxa lala kulmo ruux la kulmo ama dad uu soo maro dadkiina ay wada maqlayaan ee mid keliya ku filayd salaam keliya ku filayd oo maaha inuu salaam kastuu la yimaado ku celcelin jiray rasuulka ilaahi shaksi uu salaamay inuu saddex goor assalaamu calaykum odhan jiray ee waxay bal laba macnoa lagu xambaaray mid weeyaane waa xadiidkana markuu soo celin doono kolley waa macnaha uu baabaysanaya bukhaari kitaabulistidaani hadduu ruuxu yimaado aqal baabuu yimi ama meel buu yimi u baahan inuu idan dalbo dee markaas uu waxa weeyaan isagii meeshii yimaado kolley salaam iyo is-idaan buu israacinayaa haddii markii aan loogu idmin inuu mar labaad ku celiyaa jidaysan inuu mar saddexaad ku celiyo laakiin saddex dambe hadday saddex gaadho inuu iska tago weeye oo inuu bal maalan kusii celceliyo uun arrinku maaha garaacuna taasoo kaleba weeyaan bal markaa salaamtii istidaankay noqonaysaa taasi waa mid waxaa kaloo iyadana halkan laba mid ah haddii majliskii weyn yahayba oo dee bal waxa weeyaan salaamtii uu markuu salaamay uu dadkii aanay wada maqlin oo kale bal xaggaa maqashiintii way imane iyada tani idlaaqeeda maahaoo dee ruux keliyuu la kulmay ama in koobanuu la kulmuu soo maray oo uu salaamo salaamtiina wada maqlayay way u jawaabeena way u jawaabayeen haddana ti unbuu ku celinaya ti unbuu ku celinaya maha waa salaamtii istidaanka waa sida ismaaciiliya ay halkan kuba fasireen waana bukhaarina waa tan istidaan buu kuba keeni doonaa xadiidka abi muuse macnaha lahaabuu daba dhigi doonaa ama soo raacin doonaa waxaa kaloo bal maalan ay tahay haddii uu majlisku wenyo aanay wada maqlinba ama uu islaamay wada maqlin taasna way imaanaysay si salaamtii loo maqlo xadaanaa cabdatu bnu cabdilaahi waa kii hore uun قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس waxaa inoo soo kordhadhay cabdihii markii hore dee cabdo keliya uu ku kaaftoomay waa kan magaciisii inoo sheegay nin kaloola dabaqo uu xaafid xagga hoose kuma sheegaya cabdatu bnu cabdiraxiim layidhaaye laakiin gees marka la eego waa nin in aan bukhaari adabkiisa mufradkaa mooyaane aan isagu ku sugnaynba kitaabkeennan aan kuba sugnayno marka halkaa ishtibaah ma imanayo kolley dee ninkana xagga marka la eego martabada iyo hiqanimada ma gaadhsiisna xagga dabaqada ha iskuba dhowaadeen wuxuu uhi markaa xadaanaa humaamatu bnu cabdilaahi can anasin can inabiyi sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa anahu kaana idaa takalama bikelimatin acaadaha alaaan xataa tufhama can ilaa laga fahmo labadii jumlo uun baaba adigu kala duwan waa dee intii xadiidkii horan wey waidaa ataa calaa qowmin qowm hadduu u yimaado fasallama calayhim uu salaamo sallama calayhim alaaan saddex goor buu salaami jiray bal kolley macnihii waata aan soo sheegnay iyo xaggii rijaashiisana waata in yar aan kuba joogsanay wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abuu cawaanata can abi bishrin can yuusufa bna maahika ama maahaka can cabdillaahi bni camrin qaala anahu qaal waa xadiid kitaabulcilmigan aynu ku soo marnay weeye oo aynu soo marnay tarjamadan buu u soo dhigtay uu soo arooriyey man caada alxadiida alaaan layufhama canhuye laakiin waxaynu ku soo marnay baab ahaa man rafaca sawtahu bilcilm ku dhawaaqa sawtkiisa sare u qaado cilmiga sanadkana markaa halkaa musadad imaka ayaa abu nucmaan caarimi ku sugnaa inta kale isla mid bay ahaayeene laakiin sheekha bukhaari baa halkaa sheekh kale ahaayoo dariiq kalea inoo soo kordhay iyo cid kaloo bukhaari kaba wariyey bal markaa kolley waa inoo horeyso macnihii dee waxyaalaha uu xadiidku inoo faa'iideynaya qeyb ka mida waa cilmi la sheegayo dhawaaqa saro loogu qaado ay tarjamadaasi taasi ahayd iminkana waa ku celcelin cilmigii la sheegayay ama wixii laba sheegaya lagu celceliyo rasuulka ilaahayna waa ku celceliya si ay noo soo socoto bal markaa waa xadiidka aan soo marnaan leenahay waana taa aan idhi bukhaari aada buu usoo celceliya axaadiide laakiin horta haaliban wax ama faa'iide isnaadiya oo taghiiru duruqba haba noqoto dariiq aan kii hore ahayn ama xagga matiga ay wax soo kordheen waa waxyaalaha uu laba yimaado xadiidkii unoo sanadiya mati iskumida si u soo celiyaa way adag tahay laakiin way jirtaa arrin kalena way jirtaayo dee xadiidkii hadduu axkaam kala duwan iyo fawaaid kala duwan lahaa tarjamadan uu dhigtay ee haddana tarjamo labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad iyo mid tobnaadba uba dhigtay waa xadiidka axkaamihii kuba sugnaa ee lagalaba soo baxayo taasna waa tafaquhi iyo dee jaanibkaasoo wax loo baahayo waati u soo celceliyo bal marka dadkan oo dhan waan soo wada aragnay wuxu uhi cabdullaahi bnu camrin takhallafa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa hadhay iyagu ka hadhay fii safarin safar saafarnaahu macnaa wuu la socdaa maaha inuu asalan kaga hadhay uu kadib dhacay uno way socdeen rasuulka ilaahayna uu kaba dambeeyey faadrakanaa wuuna soo gaadhay walxaal qad arhaqna salaata salaadii aan daboolay oo salaadii waqtigeedii uu noo galay oo gaadhnay kale laftigii hore aynu soo maray arhaqatna salaatu bay ahayd asalaatna faacil bay ahayd in arhaqad salaadii iyadoyna dabooshay oo waa salaadii ay noo soo gashay buu rasuulka ilaahay na soo gaadhay halkanna xataa ruwaada bukhaari labadaba way ku wariyeen arhaqnaadan inoo taala iyo barhkood iyow kuba wariyey arhaqatna oo bal maalan ay iyagu kuba wariyeen bal malaa waa riwaayada abudar ee xaafid riwaayadiisa ah salaat alcasri asalaad baan ka bedelaynaa haddii arhaqatna salaatu laydhaa way markaa rafcisnaan oo salaat alcasri bay noqon haddii arhaqna salaata laydhaana way nasbisnaan oo dee waan ka bedelaynaa salaat alcasri bay noqon waana in aan markii hore inoogu sugnayn oo halkan imika inoogu sugan riwaayadan macnaha salaadaa markaa u gashay ay u weysaysanayaan salaadii casar bay ahayd rasuulka ilaahay baana soo gaadhay walxaal naxnu natawada-u anagoo weysaysanayna fa jacalnaa way degdegayeen waqtigii salaadii baa gaadhay salaadiina way u degdegayeenoo waxaan bilownoon gudagallay namsaxu inaan masaxayno calaa arjulina biyihii bay ku yareeyeen oo arrinta waxay soo rogtayba dee iyagoo meeshii yar qoqooyo unoo aanu masaxno lugaha yagii fanada rasuulka ilaahay uu dhawaaqay biaclaa sawti maxalu shaahidkii halkii hore tan bay ahayd man rafaca sawtahu bilcilm imanka halkana waa maratayni ow alaaata toddoba ayaa baabkan iyadna halkii dee bal uu noqonayaa maxalu shaahidkuya fanaadaa uu dhawaaqay biaclaa sawtihi sawdkiisa kii ugu sarreey waa si uu u maqashiiyo yani dadkii way badan yihiin oo wuxuu yidhi weylun lilacqaabi min annaar halaag iyo cadaab baa u sugnaaday cirhbaha naar xaggeed oo waa cirhbaha dee ruuxuu ku gaboodfalo biyihii aan la wada gaadhsiiyaan la maydhin weysadii dee xataa weysadii baaban ansaxayni halaag baa uba sugnaado dee cadaab baa halkaa ruuxuu kuba mudanaya maratayn aw alaaan maxalu shaahidku intan weeye xadiidkana horeynu usoo macnaynay dee imikana munaasabadii u soo arooriyana waa tan inoo muuqata haddii alaydhaa ama axkaamta uu leeyahay xaggan masxa arjul iyo waxyaalahaas way dambaysaayoo baab kale u dhigan doonaa weyse marka la gaadho haddii alaydhaa baabu tacliimi rajuli ninka baritaankiisa amataw adoontiisa uu baro edbiyo cilmigii iyo uu baro iyo wa ahlahu ehelkiisa waa sawjadiisii xortaaydii ehelkiisiiba bal taas baabkeedii buu yahay dee waa fadliga taasi ay leediyo wanaagga iyo dee bal ruuxii oo laba farayo laftiga amatahu xadiidku kuba imanaya ahlahuna waa qiyaas dee kol haddii addoon ay noqotay in wax la baro tii xortaaydni min baabi awlo weeye bal taas buu baabkeedii yahay tacliimtii baan ku jirnaa iyo dee cilmi baan kuba jirnaaye أخبرنا محمد هو بن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر بن الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن السلام waxaan filaya sheekha bukhaari horeyna usoo maray waxaan soo sheegnay culimmadu inay u badan yihiin laamtiisa inaan la shadine salaam laba yidhaaha la takhfiifiyo kuwa shadaana way jiraan laakiin dee dadkii khibrada badan u lahaa beledkiisa waa si ay kuba tegeen bal aimada qaarkood baa intanun jus dhan ku koobay oo dee waxyaalaha tatabucidii taaliifkaana kuba khaas yeelay eh takhfiifkaasun in waynu soo maray sheekha bukhaari almuxaaribiyu waa nisbatun ilaa muxaarib ah bal waxa weeye ninkan cabduraxmaan ibnu moxamed ibnu ziyaad baa laba yidhaah almuxaaribi waa ninkan imika halkan ninka labaad ah waxaana weeye markan eegno waa dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey waa kuwii ugu dambeeyey waana nin kutubta lixdaaba inoogu sugan oo in badan oo aimada ka midina ay tawhiiqiyaan xaafid ibnu xajar cibaaradiisu laa ba'sa bihi haba ahaato ee waxa weeyaan la tawhiiqiyo waxaanu halkan xaafid ibnu xajar inoo faa'iideynayaa ninkan aan haynay cabduraxmaan ibnu moxamed ibnu ziyaad almuxaaribi xadiidkan aan hayno iyo xadiid kaleoo laba ciideyn kuba iman doona labadaa xadiid buu kitaabkaba ku leeyahay macnaa riwaayadiisu way yar tahay oo bukhaari intii uu kaba wariyey saxiixa uu kagaba wariyey waa xadiidkan iyo xadiid abwaabulciideyn kuba iman doona ee bal ninka xaaladiisu waa taan sheegnay riwaayadiisuna kitaabka way kuba yar tahay amaa saalix ibnu xayaankan kole xayaankani ama waa awowgii ama waa aabihii awowgii waayo ninbay kol in marka abtirsiintiisa kolna way xadfaan kolna way bal maalan taas sanuu halkan xaafid dhigtayna saalix ibnu saalix ibnu muslim ibnu xayaan marka aabihii awowgii buu noqonayaa oo markaa waxaa loo teeriyey awowgiisii labaad baa loo teeriyey laakiin ninkan waxaan leenahay waana nin caabid ahaa nin hiqa ana weeye xayaankaa awowgiisee loo teeriyo oo kutubta sidan uuba yimaado saalix ibnu xayaan laqab kaluu leeyaho xayi laba yidhaah barhkooda ismiga kaba dhigeenna waa jiraayo wuxuuba yimaadaa iyadoo laba yidhaaho saalix ibnu xayin taasna waa u yimaadaa waa nin keliya uun saalix ibnu saalix bal ibni xayaan ama muslim in lagu kordhiyo waa magacan leeyahy kolna way ku kordhiyaan kolna way xadfaanbeen bal waxaan leeyahy waa nin hiqa ah mashhuura caabidnaba ahaa bal ninkani markaan eegno waxaana uu yahay dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa uun bal saxaabo uu soo nolol ku soo gaadhay waa jiraaye laakiin mu arage bal waa dabaqa uu kuwa lixaad xaafid ibnu xajarnaba yidhaaho bal ninkaas weeye nin labaad buu sharaxa ku sheegayaa saalix ibnu xayaanna laba yidhaaho quraysh ahaa laakiin daciifa ninkaasi inooguma sugno kitaabkeennan iyo kutubta ibnu maaja baa tafsiirkiisa ama kitaabu tafsiir wax kagaba wariya bal ninku haddaba waa kaas xadiidkiiyuu ka warinayaa camir shacbi waqti kalean u dib dhigan doonaa dee horena wuu inoogu horreeyey dikrigiisuna caalimo weeyaane laba qaalaana isukay daba taa laakiin sharaxa uma taale kolkol markay laba qaala saasoo kale isu raacaan mid bay khad ahaan gooyaan iyadoo laakiin lagu dhawaaqayo la aqriayo aniga laakiin nuskhadaydama tiga way wada yaalaanba ee inta badan waa mid ay gooyaan oo qaala wuxuu yidhi markaa saalix ibnu xayaan qaala caamirun ishacbiyu caamir baa yidhi waa shacbi waana reerkoodii oo waa jilib reer hamdaana ayaa loo nisbeeya caamir ibnu sharaaxiil eh dee nisbadiisa ashacbiyi buu kaga mashhuursan yahay magaciisa xadaanii waxay waramay abu burdata can abiihi aabihiina dee waa abu muusa alashcari waatii axaadiidba isagoo abu burda aabihii kaba warinaya aynu soo maray oo qaala wuxuu yihi markaa abu muusa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi halaaatun saddex qolo lahum waxaa u sugnaaday ajraani laba ajri saddex qolo waa inta xadiidkan nooguba sugan cadadkuna mafhuuma laha dee inta badan waxaa yidhahdeen mafhuum ulcadad hayru xuja oo macnaa manduuqiisan mooyaane intaa in ka badan inaan laba ajri aanay lahayn waxba kama qaadanayno oo haddii dee aynu hello nusuus kale oo dad kale laba ajri u yeelaysa oo hatan qur-aankaba ay noogu sugan tahay ummuhaatulmu'miniin in dee bal waxa weeyaan laba ajri ay leeyihiin taasi lama odhanayo xadiidkan way iska hor imanayaan sababto cadadkan mafhuum lahayn waa nudqigiisaasaan ka qaadanaynaa kama faa'iidaysanayno inta in ka badani inaanay jirinoo markaa hadhow la yidhaaho wixii kale way iscaaridayaan manduuqii kale oo dhan baa kaba horeynaya bal waayo waxaa la arka haddii riwaayaadka la tatabaco bal suyuudi baa wuxuu leeyahy mualaf kaara uu qolooyinkaa kuba ururiyo laga yaabaa inay dee sodomeeye laba gaadhsiiyo halaatatun lahum ajraani laba ajri baa u sugnaaday haddaba waa saddex qolo rajulu nin min ahlilkitaabi ahlu kitaabka kaba mid ah aamana rumeeyey binabiyihi nebigiisii wa aamana rumeeyey bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam oo ruuxii ahlu kitaabka ka mid ah curfiga sharcigana ahlulkitaab waa alyahuuda wanasaara ayaa curfiga sharciga uu yahay marka la yidhaha ahlulkitaab laba idlaaqo waa dadkii towraad iyo injiil weeye markaas ayaa loo jeedaa saas baa dee nusuustii kitaabka iyo sunnu ay kuba yimaadeen marka ahlulkitaab laba idlaaqo haddaba waa nin ahlukitaab buu ahaa nebigiisii buu rumeeyey waa nebi ciise ama nebi muuse kolley ishkaal culimmadu halkan ay baxdi aan waa jiraan laakiin dee nusuustii bal marka la eego in ulaaika yu-towna ajrahum maratayn sababtay kuba soo degto laydhaah qolooyinkii yahuudeed ba weeye madiine islaamayba in ishkaalka ay bacdigood culimmadu muujiyaan halkan waxba ma imanayso oo waxaan leenahay un hadduu yahuudi yahay iyo hadduu nasraan yahayba diintiisii hore hadduu haysto ou rasuulkeenii rumeeyo laba ajri buu yeelanayaa iimaankiisa hore iyo iimaankan dambe oo haddii dee uu kaba tago kolley aankii hore waxba uba tageen u tareen ayuu laba ajir ku yeelanaya ishkaalkan sheegayaana oo bacd alculamaa inay leeyihin nebi ciise dee reer bani israa'iil baa loo diray markaa reer bani israa'iilna waxaa dee laasim ku ah inay isaga rumeeyaan wixii rumeeyey waaba kuwana nasaaro noqday laakiin ciddii diidee yahuud ahayde tiraa yahuudnimadii baan kuba sii adkaanaynaa dee isagiina waa kanoo isagaana cahdiga lagaga qaaday isagaana yimi iyagaana loo diray markaa iimaankoodii hore maba jirayo oo meeshuu kaba baxaya ina waxay noqonayaan dad gaaloobay oo ka gaaloobay nebigii uba yimi bal dadkii ka durugsanaa ee meel kale joogay waa gaar een dacwadii saba maqal dadkii iyaga aan ahayn reer bani israa'iil baa loo diro ummadahoo dhan looma wada dirine intay ummado kale ahaayeen sa carabtii yaman deganayd ee yahuudiyada qaadatay oo kale oo isagu dee aan cid dacwadiisuna aanay soo gaadhin geesna looma soo dirin isaga bal kuwaa marka lagaba reebo tanaa ishkaalkaasaa jiree laakiin dee nusuustii ta inooguba timi iyadoon la kala qaadin tafsiil laba gelin kol hadday taa hore jirto iimaankan dambe laba yimaado laba ajri baa la siinayaa walcabdu addoonkii almamluuku lalahaa idaa addaa hadduu guto xaqallaahi xaqii ilaahay xaqii ilaahay waa cibaadadiisii buu laba yimi wa xaqa mawaalihi iyagiina waa u naseexeeyey oo muu khiyaansanee xaqii ay ku lahaayeen ee xaggii khidmo iyo taas iyo naseexo ayuu gutay isaguna labada ajri buu yeelanayaa oo dee labadan xaqee wada ilaaliyey ayaa uu labada ajri ku helayaa warajulu midna waa nin maxalushaahidku halkan dambe weeye kaanat lahu kaanad cindahu agtiisa ay ku sugnayd amatun addoon fa adabaha edbiyey rabbe dee tarbiyeeyo edbiyey oo fa axsanat adiiba waa tacliimkiiba waxa weeyaan u edbiyo si fiicande oo akhlaaqdii fiicnayd iyo dhaqankii toosnaaye shareecadu ay sugaysay buu ku rabeeyo uu ku barbaariyo kuba edbiyey taadiibteedii buu fiicnaya wacallamhaa baray wax oo faaxsana wanaajiyey tacliimhaa tacliimteedii intuu wax baray ayuu wixii dee ama furuudii habayo kale uba baahnayd buu baray tacliimteedna uu fiicneeyey ixsaankaa weyn buu sameeyey uma actaqaha waa xoreeye waa abaal kale oo fatasawajaha haddana isagii addoon bay tani ahayd aday addoontaada ku ahayd ee haweenay dee mansib iyo sharaf le doono taas mu odhan waa eeg wuxuu ka tegay kibriya isla weyniya taas oo iyadiibuu guursaday falahu waxaa u sugnaaday ajraani kaasna laba ajri buu leeyahayoo arrinkaa hore ixsaankaas ee tacliimta iyo taadiibkaa fiican iyo arrinkan dambe uu yeelay cidqigii weliba uu raaciyey inuu iyadii haddana uu dee ka dhigay sawjadiisii uu guursaday isagoon uga jeedin inuu cidqigeedii meeshaa ku baabi'iyo isagoon uga jeedin dee sidii markay addoonta u ahayd inuu laba dhaqmo ee wanaaggaa horuu sameeyo in wanaaggan kalenaba raaciyey wartaas kaasna laba ajri buu yeelanayaa xadiidku waa inoo soo noqnoqon doonaaye imanka maxalu shaahidku maxay tahay waa xaggan tacliimtii amadii waa qiyaas dee waa naskii ahligiina zawjadii iyo taasna waaba iyaduna qiyaas baabkeed bal ruuxaasna laba ajri buu yeelanayaa falahu ajraanna markii horeba xadiidka halaaatun lahum ajraan baa inoogu sugnaaye hadalkiibaa dheeraaday markuu dheeraaday baa dib loo soo celiyey uun dee waa hadalkii hore lahum ajraan oo tani waa taakiidtii hore iyo hadalkii oo dheeraaday oo markaa taas ay keentay in la soo celiyo uma qaala caamirun caamir baa yidhi waa shacbi acdaynaaka waanu ku siinay waa khasladan iyo dee waa xadiidkan uu isaga uba wariyey bikayri shayin faa'iidadan baan shabilaash baanu kugu siinay wuxuu jeedaa wax adduunyo oon kaa qaatay ma jirto dee ajirgii aakhire waa leeyahay oo ajirgii wuu leeyahaye waxa weeyaan waxaanu ku siinay oonu bal maalan dee macluumadan aan kuu siyaadnay aan kuu faa'iidaynaba aan kuguba siinay bilaash bikayri shayin min umuuri dunya weeye ajriga aakhira waa jiraan qad kaana wuxuu ahaaba yurkow mid la fuulo fii maa duunahaa waa intan wax ka yar waa xadiid intan kaba kooban intan in kaba yar ila lmadiinati madiinaa loo tegi jiray iyadoo la dalbayo bal horta in qaala caamirun acdaynaakahaa dee daahirka haddaan eegno saalix ibnu xayaan baa xadiidka ka warinayay waxaana daahirkii uu noqonayaa inuu la hadlayo dee ninkan raawigiisa ee xadiidkii kaba wariyey ee saalix ibnu xayaan ee laakiin ninkaa lama hadlayo riwaayada muslim baa inoo caddaynayso nin reer khuraasaan ahaa ayaa u yimi isaguna waa ciraaq iyo reer kuufa halkaasuu su-aal buu weydiiyey oo uu yihi dadkaanu ka nimi bilaadii khuraasaan waxay yidhaahaan ninku hadduu addoon leeyahay oo addoontii uu xoreeyo uu haddana dib u guursado wuxuu noqonayaa ka raakibi badanatahu oo nin dee xoreyntii uu xoreeyey halkaa wax ku helaa nin la laabmay oo kusoo noqday oo wixii ka noqday oo kale arrintiisu noqonaysaayo nin badanadiisii fuusha badanada waa hadyiga weeye ana ujeedadu nin neef bixiyey oo u bixiyey ilaahay daraaddii dee waxaanu ku wadaa xarabkiibuu ku wadaa si uu halkaa ugu qolo waa hadyigii xarabka loo waday taasoo kale kusii intifaacayo iska sii fuulay oo kale waa wixii uu la baxay buu dib ugu noqdo isagu u intifaacaya taasoo kale laba mid tahay taas baa ay yidhaahaan buu yihi oo markaasuu yihi arrintu taas maaha bal ixsaan iyo wanaag danbuu kii hore kuba daray weeyo markaasuu xadiidkan u sheegay uu leeyahayna dee mujaad iyo wax adduunyo iyadoon laga aan lagaa qaadan ayaanu ku siinay bal cidduu la hadlayaa ninkaa reer khuraasaan ee su-aasha weydiiye maha saalix ibnu xayaan bal xadiidkan kolley dee qeybtan saddexdan qole ajrigooda la siinayo laba goor labadan camalee khayrkay la wada yimaadeen lagu wada siinayo iyada taas waa xadiidka waxay nooguba sugan weeye in hadalkan isagu uu ina yidhi uu dee macaamir yidhi shacbi ee ahaa inta ninka yar baa madiine loo fuuli jirayna bal waa cilmiga iyo sidii loogu dadaali jiray xirsigoodii ay cilmi ku dadaali jireen waa nin ciraaq jooga dhici karta ka ugu rooni raaxilo uu helayo ka kalena aanu helahayn ayaa isagoo xadiid intan kaba yar doonaya cid uu bal ka maqlo dee kuba socda ayaa intuu ciraaq kaba yimaaduu leeyuu madiine iman jiray taas waasay ahayd dee cahdigii rasuulka ilaahay waaba loo soo kacay cahdigii khulafadii raashidiinta ahaydna saasaabay ahayd oo iyagiibaa loo soo cilmi doonanayay oo markaa dadka dhululkaa jooga durugsan markay maqlaan ee iyagii ay wax kaba maqlaan iyo axaadiid si ay ula kulmaan wax kana maqlaan walo intii intaa ka dambaysay saxaabadii ay baahday oo qolo kastaba dee dad la joogoo saxaabadii ay jireen inta badanna ay kuba kaaftoomeen dadkii laba joogay laakiin haddana ninkii cilmi siyaada doonaye dalab siyaada doonayay ee waa kaasoo waa rixlaynayay kale rixlana waa tii aynu halkii xadiidkii jaabir ee xadiid keliya uba safrayna waa xadiid keliya madiine ilaa dimashq waana jirtaa abu ayuub alansaari oo daba ahaa markaas oo xadiid keliya intuu madiine uga tegay masar uga tegay saxaabi uu maqlay inuu xadiid koobanna weeye warinayo markuu ninkii kaba maqlayna haddana isa soo rogo madiine kuba soo noqdo bal arintu waxay ahayd bal taase wuxuu shacbi hadalkan u leeyahay boorin ruuxii saamic ah uu ku boorinayo dee bal waxa weeye xifdigii faa'iidadan iyo inuu aada iyo aada uguba sii dadaalo hagaag u qabto aanu kaba baxsano inta ninka yarbaa masaafo dheer loo socon jirayba kolley arrintani way badnayd imaamka khadiib baa wuxuu leeyahay kitaab in alrixla fii talabi alxadiid waa kitaab akhbaar shayiqoo aada u macmacaana uu kuba ururiyo raxalaadkoodii ah oo bal maalan sida ay u adkaysanayeen u sabrayeen meelo dheer ay u marayeen iyadoo dhici karta habeenna ay u soconayeen dee iyo waa kan muddo dheerba xadiid keliya dalabkii akhbaar kala duwan buu soo arooriyaa oo kale waana kitaab madbuuc oo dabcaysan oo arixla dee ma weyne laakiin waa kitaab kolley waxoogaa ah oo baljaanibkaasa dee akhbaartu weliba intaa kuma dhamme haddaan eegna raxalaadkii culimadana wax la tirin kara maaha rag baa raxalaadkoodu labaataniyo sanadood ba ay qaatiyo muddo dheerbe bal qiso isaga iyo raam hurmusi iyo xaakimyo ay soo naqliyaan ayaan ka soo yar qaadayaayoo bal cilmigu siduu ahaa iyo say ugu dadaalayeen iyo bal jaanibka waxaa laga yaabaa dee inaga waqtigeennan alxamdulilah haddaan eegna majliska dad habeenkii toban kilomitr si socdiya soo socdaa ma dhowr iyo tobanu soo socdaa way jiraan waxaan leenahay rixlo intaasi kuma filan marka himadeenna aan eegna iyo waqtigeennan iyo howlaheenna soo darsay oo dee rixalaadkii marka la eego dadkaas haddana waxaa jira jaanib kale de anaabay dadka xataa yaro afbaxeen oo kale ay leeyihin kitaabka maad soo dhaweyso haddaad masaajid kale usoo rarto dee waanu ku taxmila inuu dad saale adigii bay doonaya inaad socdoo kaleo haddaad noo soo dhaweyso aad masaajiddaa kale waa dad saas yidhaah waan arkayba ama taasoo waxa weeyaan waa intaas adag kuleeyi kaale soo dhawowo haddaad masaajidda agaha iyaga aad la timaado kitaabka waan dhegeysan lahay ma de waana taase bal qiso uu soo arooriyaan aimadaasi waa shucbo iyo imaamka naguba badan iyo ihtimaamkiisiiba iyadoo majliskiisii la fadhiyo waa gurigiisii hortiisii bay ahayd dee had iyo goor madaaris u dhisnaydamay jirin dee inta badan aqaladaas baaba culimada looguba iman jiray ama masaajidii haddii lalooba kulmo hadday dadku badan yihiinna banaana la yskaba fadhiisay ilaa intii aan dee qarnigii afareed wixii ka dambeeyey madaaris la asaasina ayaa nasr nasr ibnu xamaad la odhanayay baa ka waramayo isaga guriguu ku jira albaabkiisii baa la fadhiya isagaa la sugaya markaa ninkaas baa xadiid muxuu yidhi dadkiibuu u sheegaya u faa'iideynaya xadaanaa israa'iilu can abi isxaaqa can cabdillaahi bni cadaain can cuqbata bni caamir waa xadiid marka la eega dariiqa mooye dariiq kale inooguma sugan oo saxiixa muslim ku sugan waa xadiid saxaabigaasi uu kaba waramay inay kaayeysan jireen waa cilmigan iyo iyagoo iyaguba ilaalinaya waqtigii rasuulka geela raacitaankiisa kol boqol ay raaci jirto maalintiisiibuu raacay waqti dambuu yimi markuu soo hooyey rasuulka ilaahay buu la soo kulmay isagoo leh ruuxa dee intuu hagaag u weysaysto laba ragcadood oo qalbi khaashaca uu kuba tukado dee dambi dhaaf inuu kuba mudanayo markaasuu yihi alla fiicana isa uu fiicnaysto ninbaa xagga dambe kaba taabta oo yidhi tii ka horreysa kaba fiicnayd oo cumar buu ahaa ninkiina markaa muxuu ahaa ta ka horreysayna aba ruuxaa weysaysanaye la imanayo shahaadadan dee markaa dikrigan ka dambeeya weysadii laguma khatimo oo isaguna ajri badan xadiidka inooguma sugnayd bal xadiidka dariiqa muslim iyo abi daawud ay ku wariyeen kaamaha waa dariiq kale ninkan tanuu sheegay wuxuu yidhi israa'iil can abi isxaaq can cabdillaahi bni cada can cuqba waxaa soo baxay shucbo ninkiibuu dhirbaaxay hadalkan lahaa aqalkiibuu ku noqday mar danbuu soo baxay oo markaasuu arkay ninkii oo weli dee murugeysana mooyo dee tuuhi maa lahu yabki muxuu la ooyaayo cabdullaahi bnu idriis imaamkaas baa fadhiyo oo yidhi dee inaka asa'ta ileyh waad ku gardarootay oo xumaan baad ku samaysay markaasuu isagu xadiidkan uu diidan yahayba inuu wariyo waana dariiqan markaasuu hi xadiidka bal ha eego ha hubsada dee waxa xadiidka sheegaysaanoo abu isxaaq baan xadiidkan ka maqlay buu yidhi isagoo le can cabdillahi bni cadaa can cuqba waxaan ku yidhi cabdullaahi bnu cadahan iyuu yahay isaguna dee waa ninkaa naaqidka ahaye marka la eego waqtigiisii ninkii uguba badnaa ama waxyaalaha raggii bilaabay naqdiga iyo taasba ahaa cushucba waxaan ku yidhi buu ihi ninkan cabdillahi bnu cadahani waayo wuu sheegi waaye ku dhaartay deetuu yidhi ama waad ii sixi doontaa oo ninkan idiin sheegi haddii kale wixii aan kaa qoro dhan baaban dildilaacin miscar ibnu kidaam waa a'imadii oo fadhiyey ayaa ku yidhi war cabdullaahi ibnu cadahanba makuu joogaa ciraaqna wuu jooge ninkan xadiidka karinaya makuu joogaa isagoon xaj u jeedin buu halkii ka xamadee alaabtiisii xidhxidhay rixluu galay dheer ilaa maka waqti xajna weeye laakiin marka hore niyadiisu aad xajtii may ahayn wuxuu la kulmay ninkii cabdullaahi ibnu cadaa markaasuu yihi eeg xadiidkana cabdullahi ibnu cadaa inuu cuqbo ka maqlay baa sanadkan ah deetuu yihi ninku xadaanii bihi sacd ibnu ibraahim sacd ibnu ibraahim baa xadiidka igu waramay waatan markaasaa imaam maalik baa isna joogay markaa maka oo soo xajoo deetuu yihi sacad sanadan soomuu xajin madiinuu joogaa halkiibu haddana ka qabtay oo madiinuhu tegey markuu madiino tegey ayuu sacd ibnu ibraahim yihi war xadiidkuba xaggiinuu kaba yimi wuxuu eegayaa waayo ziyad ibnu mikhraq baa ii sheegay oon kaba maqlay ninkiibaa dee kollay dhib weyni kuba timo xadiidkii oo markii hore kuufo joogo haddana maka yimi oo haddana madiino iminkana basru dib ugu noqday waa basra halkiibuu ka soo socdo basruu yimi ziyad ibnu mikhraqo waa shucba deetuu yihi war adagu axaadiisaad qaadan jirtay iyo ma aha tani warqushee ii sheeguno markaasuu sheegay shahr ibnu xawshab inuu ka maqlay isaguna nin kale ninkaasna cuqbo ka maqlay markuu shahri sheegay ayuu yihi xadiidkani waa i burburiyeyba waxaa laga yaabaa saddex bilood inay ku qaadatay isagoo markii horeha ayuu halkan togay de shahrina isagu dadku isagu waa nin ay daciifiyaan oo shucba maaha raggiisii raggu axaadiisooda warin jiray maaha deetuu lahaa hadduu xadiidkani ii sugnaado wax kasta waan kaba jeclaan lahay macnaa waa idhiba bal waxaan leenahay xadiidka keliya si uu dabdiyu ogaado bal ciddii warisay ee saxaabiga kaba warisay ayaa safarkaa dheer oo xadiid keliya dabdinteed maaha intaasun bal waxaa jira dee xadiidiin mowduuc ah oo kutubtan tafsiirku dee kuwa in badan oo kutubta ka mida ay soo arooriyaan kuwa dhammaantii soo wada arooriyeeba dee waa zamaqshari iyo baydaawi iyo thaclabi iyo qolooyinkaasi way soo wada arooriyaan bal waxa weeyaan dee khaasin iyo way soo wada arooriyaan kutubta xataa markaa barhkood dee way wada sheegaane laakiin intooda badani suuradahan qur-aanka iyo mid kastaba fadli gaaro loo sheegay waa xadiid ubay ibnu kacab warinayo iyo mid ibnu cabaasoo boqol iyo afar iyo tobankii suuradood baa mid kasta fadli gaara ay leedahay markaa barhkood xadiidka intay googooyeen dee xadiid maahabe ayay ama suuradda markay bilaabayaan sheegaan kuwana markay dhammaynayaan waa taasoo kale ay sheegaan kutubtaa tafsiirkana waa ku wada sugan yahay bal nin baabo kaba mid ahaa saasoo kale ayuu bal ciddii isaguna ilaa bilay ku qaatay inuu helo ugu dambayd niman buu dee zuhaadba ahaa ama suufiyeba ahaayoo meel kuba urursanaaba markii si ninba nin lahaa hebel baan ka maqlo cabaadaan buu jooga hebel baan ka maqlo halkaasuu jooga ugu dambeyn loo keenay niman meel ku jiro markaasuu hi war ninkanaa ii sheego war xaggeed ka keentay iyo dee markaan aragnay dadkii oo waxyaalo ku jeestaan anagoo ilaahay ugu dhowaana waxaan samaynay bal markaa waa taas hubsasho intaa leeg waana dee kutubta tafsiirka allahuma dee ibnu kaiir iyo waxaas way kaba maran yihiinba laakiin kutubta tafsiirka in badan oo kaafa man rawaaha fii kitaabihi qadar suyuudilahaa alfiyadiisaba tafsiirka way kuwa sugayn waa taas qolooyinkan takhriijiye taas maqshar iyo waa zayraci iyo xaaf ibnu xajar iyana dee kolley waa umuuro ay caddeeyaan laakiin kutubta tafsiirka madbuuca in badan oo kamid ah xadiidkan baa kuwa sugan suuradda fadligaasay leedahay bal waxaan leeyahay haddana waxay kuba qaadatay ilaa bal ugu dambeyn la ogaado ka ruuxani waxaan sameeyey rag bay bila ku qaadatay say kolba magaalo u tegeeyeen midba mid ul halkaasaan kaba maqlay waana nooriyo hebel halkaasuu joogaa bal markaa waxaan leenahay waa rixladii xadiid keliya iska daa cilmi badan iyo jaanib badan eh bal taas bay kaba mid ahayd kolleyna waa akhbaaraha khadiib iyo keyrkiiba ay kuba soo arooriyeen waana xirsigoodii waana waxaa cilmigu uguba sugnaaday waayo xadiidka hawsha badan ka gaadhay maqalkiisii uu habeenne u socday dee mid uu iloobaye maaha oo ruuxu haddii waxa uu dhibyaraan kuma helaa laakiin dhaqse u iloobe waxaa tacab kaba gaadhay waa sida dee xoolahaba ninkii ku daalay ku dhididay isaga rafaad la soo maray waxaan helitaankii dhibyaraan kuma ciyaaro ee nin aan dee isagu u daalinoon uma dhididin baa laga yaabaa inuu daadaadiyo kale marka iyaga kama baxsanayno dee waa arrintan wax camal la kagaba xidhnaa iyo dee juhdiga iyo xirsigaas bal hadalkan maka uu yidhina macnuu kaa weeye acdaynaakaha bikayri shay qad kaana yurkabu fii maa duunaha ila waxa weeye ila almadiinati madiine ayaa intaa in kaba yar bal markaas taasna waxa ay tahay uun waa dee cilmiga iyo taxriidkii imaka iyo balku dadaalkiisiiyo hawshaas iyo juhdigay usoo galeen a'immadu allaha ka raali ahaado iyo ruwaadiba baabu cidat limaami nisaa wa tacliimihina wuxuu u baabaysan yahay imaamku waanintii uu waaninayay dumarkii oo dee dumarkiina inay waa mujtamacii qeyb kaba mida ee iyagii bal haddii dee aanay dadkii meel aanay raggii la imanayn ama aanu hadalkii wada gaadhin intay meelo gaaro fadhiistaan leeyihin bal si gaaraba loo wacdiyo waxna loo baro waa waanadoodii iyo waxbaritaankoodii inta loo khaas yeelo duruusba iyagii wax la baro xadiidka inooguba iman xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can ayuuba qaala samictu cadaa qaala samictu bna cabaasin qaala ashhadu cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam aw qaala cadaa ashhadu cala bni cabaasin bal xadiidka kolley sanadka shucbe iyo ayuubu sakhtiyaan iyo cadaa bna abi rabaax ninkaa cilmi iyo camalkii uu magaciisa sare u qaadee uu kor yeelay isagoo marka la eego siduu ahaa iyo xaaladiisu midtaa aan keenayn ahayn raggaasi dee waana rag kitaabka kuba badan kolleyna aclaamtii ummadda ah oon tarjamo u baan baahnayn ninka ugu horeeya sheekha bukhaariya sulaymaan ibnu xarbin waa nin isna reer basro ah laakiin markii dambe maka qaadi ka noqday maka qaadi kaba noqday waa nin hiqo imaamo xaafido weeyaan oo dee waxa weeye in atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyeyna weeye kutubta lixda ana riwaayo ku wada leeyahay bal markaas ninkaas baa xadiidka inoo warinaye cadaabaa wuxuu yidhi samictu bna cabaasin baan maqlay qaale isagoo yidhi ashhadu cala nebiy waa adkayn wixii maaha dee wuxuu adkaynayaa inuu rasuulkii ilaahay hubo ka maqlayo waxaan anigu markhaati ka ahay oon qiraya oo dee cala nebiy nebiga korkii sala allahu caleyh wasalam inuu saa iyo saa yidhi aw qaala cadaa-un ashhadu cala bni cabaasin macnaa waa shak riwaayada ayuub weeye inuu ashhadu cala nebiy ibnu cabaas kale ay tahay iyo arrinku inuu ahaaba inuu cadaa yidhi ashhadu cala bni cabaasin ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam waa shaki baltaasa laakiin bal waxaan leenahay marka la eego riwaayaad aan shaki kuma sugnayn oo ibnu cabaas halkiisii a kalaam ibnu cabaasa bal taasi way timi waana ta uu keeni doono tacliiqa uu kuba keeni doono riwaayaad kalena way jiraan labadoodaba inay cibaarada kaba cabireen cadaana uu kaba cabiray ibnu cabaasna kaba cabire bal way inoo soo socotaa riwaayadan shucbo mooye riwaayada ismaaciil ibnu curaya oo ayuub uu kaba warinayo oon shaki kuba sugnayn oo uu leeyahay ashhadu cala nabiyi sala allahu calay wasalam xadiidkana markaa maaha maraasiishii saxaabada wuxuu cid kale kaba sii maqlay haba yaraadee waa u joogay rasuulka ilaahay ficilkiisana waa arkayay hadalkiisana waa maqlaya waana tan uu adkaynayo ee uu ka debel maalan taas waa adkayn daraaddeed buu ashadu cibaarada ugaba cabireen wuxuu yihi markaas ibnu cabaas ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay rasuulkii ilaahay kharaja uu baxay walxaal macahu maciisa bilaalun bilaal uu yahay iyadoo bilaal laba socdo ayuu rasuulka ilaahay baxay fadanna wuxuu u maleeyey annahu lam yusmic inaanu dumarkii maqashiin kole xadiidku intan isagoo ka dheer buu inoo iman doonaa oo bal maalan inoo iman doonaa waanu soo celcelin doonaaye waxay ahayd maalin ciiday ahayd rasuulka ilaahay baa dadkii wacdiyey raggiina way fadhiyeen dumarkuna way ka dambeeyeen wuxuu is yidhi malaa dumarkii hagaag dhawaaqaagii may maqlin intuu markaa markuu wacdigii ragga dhammeeyey ayuu soo dhaafay oo dumarkiibuu u yimi taas bay ahayd arrinku tan baanu u leeyay wuxuu rasuulka ilaahay u maleeyey inaanay dee waxa weeyaan dadkina way badan yihiin waana maalin ciideed ah inaanu iyagii maqashiin fa wacadahunna markuu soo gaadhay ayuu dumarkii wacdiyey waacidatulimaami nisaa waatan iyagiibuu wacdiyey kolley wacdigiisiina waxaaba kaba mid ahaa dee inuu sheegay inay ahlu naarka uba badan yihiin oo sababtuna ay tahay lacnaday badinayaan iyo cashiirkuay kaba kufriyayaan iyo taasba dee taasna ay keenayso bal inay camalkii saalixa ahaa ee naar ay kaga badbaadayeen ay badsadaan kole dee xaaladoodu taa tahay waa wacdigii wa amarahunna waa tacliimtii tani waxbaritaankii weeye wa amarahunna wuxuu amray bisadaqati sadaqo macnuhu yahay dee sadaqadii waxay kaba mid tahay waxyaalaha dadku ay naar kagaba badbaadaan oo inay sadaqo laba baxaan si xaaladaa iyo naarta ay ugaba badbaadaan taas baa rasuulka ilaahay amray oo dee sadaqadiiba waxay keenaysaa dunuubtii ay kaba mid ahayd lacnigaas iyo waxyaalahaas ay naar kuba gelayeen inay kafaaro uga noqoto waana tacliimtii fajacalat markaasay bilowday almar'atu haweeneydii waa dumarkii markay taa rasuulka ilaahay kaba maqleen waxay bilaabeenay gudagaleen tulqi inay haweeneydu ku tuurayso alqurda waa wixii dhegta ay kuba xidhanayeen qurdigii iyo walkhaatama kaatuntii maaha xoolo kaley wateen may jirin waa xullidoodii ay iskuba qurxinayeen way saaqyadii iyo kaatumadii iyo wixii ayay inta iska soo saareen ayay bixinayeen oy ku tuurayeen waxay ku tuurayeenna waa kan wa bilaalun bilaalna yaahudu waa qabanayoo wuu hayay fii darafi thawbihi maradiisa darafteedoo maro ayuu dee faraqa hayay halkaasay ku tuurayeen iyagu xullidoodiibay kuba tuurayeen bilaalna sidaasuu kuba ururinayay wa bilaalun yaahudu fii darafi thawbih bal imanka markaa horta xadiidku dee rasuulka ilaahay waa kan dumarkii waaniyey isagoo intuu raggii dhaafay uba tegay oo islahaa malaa dee hadalkaagiiba may maqlayn waayo dee raggiibaa badan iyaguna way kaba sii dambeeyaan waxna waa kan uu sheegay ay kaba mid tahay in sadaqadu kafaaro ay noqonayso dunuubtii oo waa nooc tacliimeed taasi intii uu baabku baabaysnaa iyada way inooguba sugan tahayba taas in arinta kale iyada inooguba sugan halkan dumarkii waa kuwanoo xullidoodii wax ka mid ay bixinayeen waa dumar kolley waaweyn oo la qabayba taas oo kale waxaa markaa taasna iyada inooguba suganba halkaa haweenaydu wixii iyadu ay lahaydee u gaarka ahayd iyadoon sawjkeedii ka idan qaadan inay la bixi karto taas ay la bixi karto waayo raggoodii kamay idan qaadan waana wixii iyagu ay lahaayeen bal markaa inay la bixi karto taas wax maanici aanu jirin kale xadiid abi daawuudii ay wariyeenoo bal maalan ah kol haddii dee inaanay dumarku malaa ulus wax ka badan aanayla bixi karayn waa istixbaab baabkii uun ama sida mudan iyo in laysla ogaado uunbay culimmadu kuba xambaareene dee axaadiidan baa inooga horeysa in taasna laasim kamay dhigin waxaaba jirtay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haweenadiisii maymuuna wada shaaficiyatu usoo qaataba iyadoo rasuulka ilaahay aanay ogeysiin bay addoon ay lahayd ay xoreysay markii dambey u sheegto ay tihi ma og tahay inaan waliidadaydii xoreeyo rasuulka ilaahay dee meel ku habboonayd markaas oo kaga habboonayd halkaa ay marisay ayuunbuu u tilmaamaye laakiin maxaa dee taasi may jirin bal waxaan leenahay dumarkii dee wixii iyagu ay lahaayeen wey maha maalkii ninkuu lahaa taas dee ina iyaguma lahay wixii iyagu ay lahaayeen dee idan la-aantiisa way la bixi karaan oo imanka sadaqadan sida xadiidka inooguma sugan sadaqaduna waa kaasoo isagoo rasuulka ilaahay sheegay inay lacnadan ay badinayaan iyo kufraanulcashri waa dunuub waaweyn ay naar kuba gelayaan sadaqadii inay dunuubtaas laguba dhaafayo waxyaalihii lagaga dhaafayo ay noqoto dunuub wax naar laguba galo sadaqadan ilaah daraaddii loola bixiyay inay u noqonayso kafaarana bal xadiidka way nooguba sugan tahay dee arrinkii u baabaystee cidadii iyo tacliimtii dumarkuna way nooguba sugan tahay isagoo baab kalena inoo dhigan doona qala ismaaciilu can ayuuba can cadaayin waqaala can ibni cabaasin ashhadu cala nabiyi sala allahu calayh wasalam na waa mucalaq iminka intani oo sheekhu isagoo mucalaq ahaana ayuu soo arooriyey maxaana uu bal maalan uga jeedaa ismaaciilku horta waa isdhahay imaamka ismaaciil ibnu ibraahim ismaaciil ibnu culayana kuba shuhroobay halkii ay ahayd shakigu ku sugnaaye inuu ibnu cabaas yidhi ashhadu cala nabiy ama cadaa yidhi ashhadu cala ibni cabaas shakigii riwaayada shucbe ayaan jirin oo imika halkan waa inuu ibnu cabaas kii yidhi ahaa ashhadu cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam dee isagoo cadaana dariiqiisa raacaya waa taan nidhi riwaayo labaduba ay ku wada sugayiinna wayba jirtaa waa intan buu u keenay tacliiqa u keenay arrin kaleo shuraaxdu ay halkan dhigtaan oo faa'iido kaleba ah sadaqadii dumarku wax iijaab iyo qabuul iyo iga guddoon may jirin way tuureen oo kale dee arrinkaa way kuba ansaxaysaa mucaadaad waxay kaba cabiraan oo uma baahna iijaab iyo qabuul iyo dee caqdi saasa maaha uma baahane bal taasna inay kuba ansaxayso iyadoo taasi aanay jirin waa xadiidka way nooguba sugantay baabulxirsi cala alxadiidi dadaalkii xadiidka laguba dadaalayey cilmiga lagu dadaalayay xadiidka laguba dadaalayay bal taas buu baabkeedii yahay iyo de waa adkayntii taas dheerintii taa layskuba dheerinaya xadigi xadaanaa cabdاlcaزiiz ibn cabdilaahi qaala xadaثnii سulaymaan can cmr bni abi camri can saciid bni abi saciidi اlmaqburiyi can abi hurayrata anahu qaala qiila yaa rasuul اllahi man ascad الnaas taraajimta dee waa wax uman kaba tilmaamayna waa isku baraarujidun waa qeyb bay xadiidkii kaaba intay walow axaadiian inoo wada sugayine laakiin haddana macrifadu waa shay muhime cabdilcasiis ibnu cabdilaahigaasi waa nin quraysh oo dee waxa weeyaan reer madiino kunyadiisa abulqaasim laba yidhaaho oo dee dadkii iyagu atbaacu taabiciintay la kulmay kuwoodii ugu waaweyn oo hiqa ah kolley muslim kitaabkiisa riwaayo kuma lehe bukhaari iyo abu daauud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ayuu riwaayo ku leeyahay bal maalan taas malaha nasaa-ina musnadu malik maaha sunanta eh ayuu kuba leeyahay waa nin hiqaan leenahay sulaymaan ka dambeeya sulaymaan ibnu bilaal baa la yidhaha kitaabka uu kusoo noqnoqon doonaa waa nin reer taym bay u nisbeeyaan taymkii qureysheed baan filayaa laakiin waa mawaalidoodee isagu muhayn reerka kama dhalane waa nin kutubta lixda aba riwaayo ku wada loo isna aada loogu kalsoon yahay bal taas weeye ninkani kutubta lixdaa riwaayo ku leeyahay ninka ka dambeeya ayaa camr bnu abi camrin waa nin isaguna bal maalan markaan eegno sidiisa hiqu u yahay waa sheekhiisii waa taabiciintii yaryarayd ama kuwii uguba dambeeye laakiin waxaa jirta in hiqahaba ahaadee imaamkii ibnu maciin iyo nasaa-i iyo qolooyin inay daciifiyaan kitaabkeennana waa kan inooguba sugan arrinkuna kolley waxa weeye xadiid uu warinayay oo cikrima uu ka warinaya cikrimana ibnu cabaas ayaa culimmadu qoonsadeen oo ay malaa is idhaaheen taloo maqal ma jiro iyo waa xadiidkii ahaa ruuxa bahiimo u taga waa neef xoolaa wax ka daya uba taga isagana dila iyadana dila xadiidkaas waa ninkii warinayay culimmada qaarna markaas ay halkaas ay bal yar nooc inkaar iyo qoonsi xadiidkaa laguba qoonsaday waana xadiid cikrimo uu kaba warinaya laakiin bukhaari marka la eego wuxuu cikrimo ka warinaya muu soo saarin oo isaga xaggaa inna muu soo saarin wax cikrimo uu kaba wariyo axaadiidiisa uu kitaabka uu kuba leeyayna bal xaafid ibnu xajar muqadimada halkan maaha muqadimada ayuu ku bastiyaa hadalkiisa taqriib haba koobnaadee oo wuxuu leeyahay isagoo anas ibnu maalik wax ka warinaya waa taabiciye afar xadiid baa kuba suganuu ninkani kaba warinaya waa kitaabka waxa uguba sugan marka la eego saciid ibnu jubayr cikrimo maaha cikrimo uu iska ilaaliye waa waa xan culimmadu ay yar qoonsadeene saciid ibnu jubayr oo ibnu cabaas ka warinayana xadiid keliya ku sugan uu kaba warinayo saciid ulmaqburi abu hureyre ka warinaya xadiid keliya markaa waxay ka dhigan tahay abu hureyre dambe isagoo saciid kaba warinaya nooma dambeyso wuxuu leeyahay saciid ulmaqburi can abi hureyrana xadiid keliya ayuu kuba leeyahay inta kale aimadna way xujaysteen bal waa nin culimmada qaarkood markay daciifiyeen dee nadarkoodu raawigan saasuun waa hiqo un kagama hadhayaane haddana waa dabagelayaanoo oo xadiid xadiid bay u eegayaan oo warkaasoo ay ka hadhayaan maahe waa xadiidka uu cikrimo kaba warinayo culimmadu ay markaa ay u yar arkeen in meesha wax jiraan ama kala maqal la-aan iyo ay jirto bal bukhaari yidhi inuu ka maqlayan kale taamaba ogi bal taas bayd waana xadiidka aan tilmaamayo xaafid ibnu xajarna talkhiisu kama cabiro waa xadiidun mukhtalafu fiihi kolley waa arrintuu ishaaraya uu sheegaya bal ninkan camr ibnu abi camrin mowla lmualib waxa weeyaan ibnu cabdillaahi abi camriga namaystira la yidhaha xaaladiisu taa weeye kolley labada kale waynu soo aragnay saciid ulmaqbur iyo sanadkuna dhammaantii min awali ila akhiri waa sanad reer madiina annahu qaala wuxuu yidhi haddaba abu hureyra qiila yaa rasuula allahi kolley nusqadayday taallaa qiila yaa rasuula allahi abu dar waa riwaayadiis iyo kariima qolooyinka kale oo dhan qiila kumay sugnayn ee ruwaadda bukhaari ahayd kolley taas baana sawaaba bal markaa meeshaan kaba saaraynaa qiila si wax inay cid kale ku tidhi baayna laga fahmayaaye annahu qaala abuu hureyra wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi markaan qiilada iska tuurno yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow manaasxadni kitaabka kama tuurayno waa riwaayada abudar iyo kariimo iyo laakiin ruwaadda kale bukhaari ee iyagu aan labada ahaynba in ayaa iyagu ay kuma kumay sugnayn be wuxuu yidhi abuu hureyra yaa rasuulallaahi man ascadu naasi dadka yaa ugu liibaan badan ugu nasiib badan ugu xaq dee mudsan bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo shafaacadan aada dee shafaaco qaadayso rasuulka ilaahina dee shafaacuu leeyahay dee ilaahay subxaana watacaala idankiisa dabadi shafaacadiisuna waa shafaaco u gaara iyo mid ay ambiyada kale iyo cid kaleba la wadaagsataa waa jiraan qaybana culimmadu way tiriyaane laakiin ta ugu weyn oo ashafaacat alcudmaayoo gaal iyo islaamba wada gaadhayso cidi aanay laba lahayn si dadka looga kaxeeyo looga raaxeeyo meeshan ay taagan yihiin oo xisaabtiiya loo bilaabo dee shafaacooyin kale oo ama darajaad janno cid loogu koryeelay haba noqoto cid jannada xisaab la-aan laguma geliya ha noqoto kuwa dee intay markii hore naar galay kuwa naar galay oo lagaba soo saara haba noqotee shafaacaad kaloo qayba-aana way jiraanbe bal adiga shafaacadaada ayaa dadka ka ugu mudan inuu helo oo bal maalan xaggaa marka leego ugu nasiib fiican weeyaane ugu liibaan badan inuu shafaacadaada ku guulaysto waa keebaan ku idhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laqad danantu waxaan u maleeyey yaa abaa hurayrata abaa hurayrow anlaa yasalanii inaanu iweydiinahayn can hada alxadiidi xadiidkan axadun axad awala minka awalu minka labadaba culimmadu way kuma dadiyaan awalu haddii la yidhaha axadun baan kaba bedelaynaa ama haddii anacti axad awalu minka adiga kaa horeeyey ama haddii danantu baan ku camal siinoon mafcuul labaad kaba dhigna adiga kaa horeeya inaanu iweydiinayn baan u malaynaya macnaa waa maxay tahayna waa nimaakii daraaddi ra-aytu aan arkay oo maxay ah min xirsika mintu waa bayaan maaduna waa mawsuula waa dadaalkaaga aad ku dadaalaysa ah cala alxadiidi xadiid oo waxaan u malaynayay xadiidkaa inaan adiga ahay cid kaa horeysa aanay weydiinayn oo waxaan aan arkay oo inaad xadiidkii aad iyo aada ugu dadaalayso taas baan uguma maleeyay halkan bay bacd alculamaa ay yidhaahaanba ninkii caalimkaha inay waxa weeyaanun iyadaa cilmi la weydiiyey hadduu qariyo waa tii bal waxa weeye demigu iyo waciidkuuba yimi haddaani cidi weydiin dee maaha un inuu had iyo goor iska dhurmayuunuu kolba cid kastaba wuxuu sheegaya hadduu wixii bal matalan uu kaba aamuso oonu sheegin arrinkaasi katmi cilmi maaha cilmi la weydiiyey baa qarintiisu katmi noqonaysaa rasuulkii eeg xadiidkan waa kanoo waa filayay inay cidi weydiiso abu hureyre cid ka horeysa oo waxa weeyaan weydiinaysaane inaanay jirin buu uba malaynayay markii kumuu bilaabin umuu sheegin marka waxa weeyaan arrinta caynkani katmi cilmi ma aha katmi cilmi waxaa noqonaya dee cilmi la weydiiyo ruuxu sheegiba waaye bal taas ayaa cilmi qarintiisii noqonaya anlaa yasalana can hada alxadiidi axadun awalu minka limaa ra-ayta min xirsika cala alxadiid markaasa waa dadaalkan tanna waa gees kale de waa boorin iyo adkeyn layskuba adkeynay in lagu dadaalo xadiidkii gees kalena masaa-isha caynkani dee waa wax imaka markay masaa-ishu waxyaalaha daahirkaa tahay dadkii way wada fahmaano ama way wada haleelayaanoo waxaa la arkaa su-aasheedii in la wadaagsado dee aada ugu dadaalayay cilmigii cilmigii bal markaa raasik ku noqday waxyaalihii qaamidkaa ee qarsoonaay dadkii kale aanay fahmin buu isagu fahmaya su-aashiisiibaa taa noqon dadkii kalena waa u faa'iideynaya waana lagu intifaacaya sidaa dee abu hureyreba xadiidkan markuu rasuulka ilaahay u weydiiyey ilaa imakadan aan ugu intifaacayne ajrigaasna uguma socdo oo bal matalan oo markaa waa jaanibkaa iyadoo laysku boorinaya in bal ruuxu cilmigii kuba dadaalo aada loogu fiirsado waxyaalihii qawaamidiisa ah iyo kuwiisaa qarsoon iyo daqaa'iqdiisiina lagu dadaalo bal taasna waa nooc kale haddaba ascadu naasi dadka ka ugu liibaan badan bishafaacati shafaacadeeda yowma alqiyaamati man qaala laa ilaaha ila allah waa ninka yidhaaha kelimadii towxiidka macnaha kolley laa ilaaha illahu keligeed maahay muxamadun rasuulullaahina way la jirtaa laakiin markay noqoto xaggan dee shahaadateynka labada qaybood ama labada juso waa shahaadada qeybteeda hore ayaa lagu kaaftooma iyaday calam u noqotay ama shacaar u noqotay majmuucoodii iyadaa ayay shacaar uba tahay oo haddii la yidhaha kelimatu towxiid dee keligeed iyadou ruuxu risaaladii rasuulka inkirsan yahay ruuxu kuma badbaadayo islaamnimad kuma soo gelayo laakiin cibaaradan baaba ah ama juskaa hore ee shahaadateyinkii ayaa wuxuu shacaar u noqday calam u noqday waxa weeye labadii shahaadaba haddaba ninka taa yidhaaha khaalisan xaalu yahay mid khaalis yeeriya min qalbi qalbigiisa aw nafsi naftiisa waa shakiun oo ujeedadu arrinkaasna horta ta hore dee hadduu taa yidhaha waa ixtiraazu min ashirki khaalisanna waa ruuxii afka kaba sheegayay ka odhanaya qalbigaanay ugu jirin ayaa halkan laguba saaraya waa kii munaafiq ahaa iyo kii dee ay kaba beenta ahayd waa haddaba isagoo arrintaa ilaahay daraaddii ulaba imanaya ilaahay daraaddii ulaba imanaya wax kale aan kuba doonayn taasi ay tahay wax ka soo go-ay qalbigiisa ama naftiisa kaba soo go-ay ruuxa caynkaasa ayaa shafaacadayda bal uguma xaqle taasba wey macnaa ruuxaasaa ugu sacaado badan oo dadkii kale isagaa uga badsanaya ugana dhow aniga shafaacadayda bal markaa xadiidku gees de xirsigii cilmiga waata u baabaystay in lagu dadaalo masaa-ishiisa aada u daqiiqa ana ruuxu dee markuu aada cilmigii ugu xeeldheeraaduu badsaday oo had iyo goor uu kuba dhex jiro waa waxyaalihiuba fahmaya bal jaanibkaasi way nooguba sugan tahay xagga markay noqoto kelimada shahaadada waa kan oo rasuulka ilaahi wuxuu hi ruuxa yidhaaha oo markaa dee nudqigii horeynu usoo maray dee waa iimaankiibuu qeyb kaba mida yahay dhawaaqii laguma dhawaaqaya shardi bay u noqonaysaaba dee badbaadadii iyo taasoo kaleba weeye maalan taas kolle shafaacada rasuulka ilaahina way badan tahaybe dee shafaacadiisaba laakiin ruuxa ugu xaqleh marka la eego dad oo dhan ka ugu xaqle kaas buu noqonaya ka arinkaa lagaba hele macnaa towxiidka khaaliska xaggiisa lagaba helo baabun kayfa seebaa yuqbadu loo qibdoonaya alcilmu cilmiga seebaa loo qibdoonaya bal cilmigii waa la qibdoon doonaa ee qabdigaasi kayfiyadiisu waa sidee ma dadkaa la wada ilowsinaya labahoodii laga masaxaya mise si kale u dhacaya jawaabtu xadiidka uu soo aroorin doono ayuu inooguba imanaysaa wuxuu yihi markaa musanifku kataba waa qoray cumar bnu cabdilcasiis cumar ibnu cabdicasiis wuu qoray ilaa abi bakr bni xamin abi bakr ibnu xasmi buu u qoray cumar ibnu cabdicasiis waa khaliifadii raashidkahay khulafadaba ay ku shaneeyaan sida dee markaasoo waan wada garana isaga waana taabici isagu bal markaa ayaa waqtigii khilaafadiisii weeye wax yaroo kooban buu haya laba sanadoodba ah abibakr ibnu xasmin abibakr ibnu xasmigana waa nin ansaaro reer bani najaara xasmigana waa awowgiisii labaadii abubakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmi baa laba yidhaahaa camr ibni xasmi oo awowgii ah xasmigu ma aha saxaabiya laakiin camr ibni xasmi oo awowgii ah ayaaba dee suxba ay uba sugnaatay isagu laakiin waa nin taabiciyo isagu taabiciintii yaryarayd kaba mida laakiin faqiih ahaa caabid ahaa hiqana ah weeyaanoo taabiciinkii ugu dambeeya kutubta lixdaaba inooguba sugan xagga marka la eega magaciisaasun mooyaan kunyadan mooyaane iyadaa u magaca magac kaluu leeyahay laynooma soo naqlinoo waaba magaciisanunbaaba me kunyadiisanunbaaba una magaca abubakar ibni moxamed ibni camr ibni xasm waa reer bani najaar ninkaasuu u qoray macnaa madiine ayuu dee kol waaligeeda ahaa qaadigeedu ahaa bal waxaa la arkaa inuu xataa xajka imradiisana waqtigii kaba horeysay isaga hortii waa sulaymaan ibnu cabdilmalik inuu tawaliyey dabadeedna waqtigii cumarna waa hayeyba haddaba isagu u qoro wuxuu ihi undur eeg maakii kaana ahaaday min xadiidi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi xadiidkiisa faktubhu qor oo macnaa dee waqtigaa intii hore ma la xifdiyayay waxyaalaha qoraalyaroo kooban oo ama cabdilaahi ibnu camrin iyo qolooyin kaleba kaba dhacay haba jireene laakiin arinku xifdi ayuu ahaa kaasaa la ictimaadsanayay dadka way dhimanayaan cilmi baa laba dhimanaya markaasuu arkay in cilmigii la dabdiyo xadiidkii rasuulka ilaahay laba qoro waa waqtigii tadwiinka caamkii uu bilaabmay dee siduu ku bilaabmayna khaliifada raashid markaa khaliifada waa cumar ibnu cabdilcasiis amarkii baabay ahayd markaasaa abubakar iyo ibnu shihaab iyo rag kaleba ay fuliyeenba weeyaan oo dee awalu jaamici alxadiidi waalahar ibnu shihaabin aamiran lahu cumar waa cumar ibn cabdicasiis undur eeg buu hi maa kaana min xadiidi rasuulillaahi sala allahu calay wasalam faktubuu qor fa innii khifta waxaan kaba cabsaday duruus alcilmi cilmigi inuu dee tirmo baaliyoobo oo bal matalan indiraaso cilmigii oo uu dee bal matalan dadka markay dhintaan dhintaan dhintaan cilmigiima meeshuu kaba baxo taasaan kaba baqday iyo wadahaab alculamaa ee culimada tegitaankoodiiyo dee intaa waa la dhimanayaa taasaan ka cabsaday ee xadiidkii qor markaasaa wuxuu uhi walaa taqbal haba aqbalin ilaa xadiida nabiyi sala allahu calay waslem hadallada kale ha qorine waxaad qoraysaa ha noqoto xadiidka rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haba noqoto waltufshu bal waa haddii uu hadalkii cumariyay inbuu isnaad kuba soo naqlin doonaa waltufshu ama walyufshu labadaba ee kolley markaa ay qeybada tahay ee saasoo kale ayaa badnayd boodi yunfiq duu saacati min saacati lamul amri inay ficilka mudaaric ay gasho ee laakiin tanna waa wax caadiya une waltufshuu faafiya alcilma cilmiga oo cilmigii de haddii ninkii wax yaqaanayba u iska aamusu sii gudbin waayo marka dambe saasunbuu kuba baaba-ayaa ee cilmigii faafiya waltajlisu laamtu waa laamlamar haddii walyufshu iyo walyajlisu barhkiin ay u qorantay inay dhibaata ma jirto macnaa ha faafiyeen culimadu cilmigii ha fadhiisteen xataa yucallama ilaa la baro oo man laa yaclamu sidee oo ujeedadu waxa weya dee nin kasta wax yaqaanay cilmigii yaan meelo hoose iyo aqalalo la gelin ha la faafiyo masaajidii ha loola soo baxo markaasna ciddii dee bal maalan u baahnayd ha laba baro oo bal halkan xataa yucalamu waa ruwaadda bukhaari barhkood ilaa laga barayo man laa yaclam ruuxii aan wax garanayn uu wax ka baranayo waxaa kaloo barhkood ay halkan kuma wariyeen xataa la yaclama man laa yaclam weye ilaa uu ka baranayo wax ka ogaanayo ciddii aan wax garanayn oo dadkii culimmada ahaa ha la faafiyo ha la baahiyo bal isagu kolbuu raatibbaabuu u qori jiray sidee loo faaruq yeelo oo dadkii ay mutafariqiin ugu noqdaan baabuu balsan siin jiray baytmaalku kaba siin jiray taas buu yihi fa ina alcilma cilmigu laa yahliku ma halaagsamayo xataa yakuuna siran ilaa uu wax qarsoodiya noqdo oo haddii dee guryihii lala galo laba meel ku kulantay iyo in yaroo meel isugu timuun cilmigii ay isu sheeg sheegayso oo aan la faafin oon loo fadhiisan meelaha caamka ah iyada cilmigii wuxuu noqonaya dee mid halaagsamuu noqonaya mid baabuuu noqonaya mid lala dhintee cilmigii ilaa uu sir noqday iyo waxwasaanu la isugu sheego ilaa uu noqdo ma halaagsamaye cilmigii hala faafiyuu leeya bukhaari baa wuxuu yihi iminka markaasee intan muu sheegin markii hore dee hadalkii cumar mucalaq ahaan buu kusoo wariyey bal sanadkii buu sheegayaa walow qeyb uun uu imika kaba dhigtay sanadkani ay leedahay oo wuxuu yihi xadaثna الcلاء بن cbdالجباr qال xadaثna cbdالعaزيز بن mسلم عن cbdاللahi بن dيnاr بذلiك macnaa waa xadiidkan cmar iyo hadalkan cumar iyo kitaabadiisii iyo bal intan qeyb ahaan ayuu sanadkan bukhaari kuba wariyey ninkan calaa bnu cabdiljabaar laba yidhaahaana waa nin reer basro markii dambe maka degay oo hiqa ah laakiin wuxuu yidhaahaa ibnu mulaqin oo kale aharkan unbuu kitaabka ku leeyahy waa suu ibnu mulaqin yidhaaho aharkan imankaan hayn unbuu kitaabka bukhaari kaba wariyey walow rijaashiisa uu kaba mid yahay muslim yo ka mid maaha ee abu daa-uud meye tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja baa bukhaari soo raacee waana ninkan dee bukhaari laba kulmay oo kolley waa dadkii sheekhadiis waa dadku yaridiisii laba kulmay ee aharkan unbuu leeyahy waa suu ibnu mulaqin kitaabkiisan sharaxa bukhaari uu kuba yidhaaho amaa cabdilcasiis ibnu muslim alqasmali waa nin caabid ah iqana ah bukhaari iyo muslimna ay wax ka wariyaan dee kitaabkana inooguba iman doono mar kale cabdulahi bni dinaarna waan garanayna bidalika oo ujeedadu yani wuxuu ujeedaa xadiida cumar bni cabdilcasiis ilaa qowli dahab alculamaa macnaa inta uu sanadkan ku warinayaa bukhaari ee hadalkii cumar ah waa ilaa wakataba cumaru ilaa laga soo gaarhaya fa inii khiftu duruusa alcilmi wadahaba alculamaa ilaa halka ama intan ka dambaysa inuu hadal uu yahay cumar oo uu bal maalan waxa weeye taas uu isagu ku wari sanadkiin aanu kuba warin waa muxtamil dee marka la eego duruqda iyo riwaayaadkana malaa badankooda way kaba aamusan yihiin inuu kalaam bukhaari yahayba oo uu hadalkii cumar raaciyeyna waa suurtagal walaa taqbal halkaasna ama walaa dee waxa weeyaan iyo walaa yuqbalna barhkood kuba dabdiyo iminka halkani muhimku waxa weyaan cilmigii in la faafiyo waayo cilmigii dadkan dhimanayee tegayee dee yaqaanay ayuu qabdigiis noqonaya waana xadiidkan tay nooguba imanaysa xadaثna ismaaciil bn abi weysin qaala xadaثanii maliku can hishaam bni curwata can abihi can cabdillahi bni camr bn اlcaasi qaala anahu qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu in allaha ilaahay laa yaqbidu ma qibdoonayo alcilma cilmiga kuma qaadayo dadka kagama kor yeelayo intisaacan siibitaan yantasicu uu ka siibiya min alcibaadi min suduuri lcibaad dadka laabahooda oo dadkii yaqaanay oo kaleu wada ilowsiiye uun dee taas qudrada ilaahay waa u suubataha laakiin arrintiisu taas maaha oo inuu wada ilowsiiyo oo dadkii markaa laabahoodii u ka masaxo taa cilmiga kuma kor yeelayo kuma qibdoonayo walaakin yaqbidu alcilma cilmigii wuxuu kuba qibdoonayaa biqabdi alculamaai dadkii culimmada ahaa oo dhinta arwaaxdoodii uu qabto xataa idaa lam yubqi marka aanu reebin ilaahay caaliman lam yabqa caalimunna waa riwaayo waa lagu wariyey n riwaayo saxiixa ruux caalimi aanu hadhin ama lam yubqi caaliman aanu dee markay dhintaan iyo midba suu mid uga daba dhimanayo cilmigoodiina ay laba dhimanayaan markaan wax caalimiba aanu reebin ilaahay ayay itakhada naasu dadku waxay samaysanayaan ru-uusan madax juhaalan jaahiliina madax dee in markaasi dee umuurahoodii adduunyaba madax umuurahoodii diineed ayaabay samaysanayaanoo laakiin wax diin ay garanayaanba aanu jirinoo fasuuli kuwa caynkaasaa la weydiinaya dee isagii waaba ninkaa madaxdee inay wuxuu ka xishoonaya ma garanayo taas jahlina waa kan caam yeelay iyagii baa la weydiinayaayo fa aftaw bikayri cilmin cilmi la-aan bay kuwa fatwoonayaan fa dalluu markaasay iyagu lumayaan fii anfusihim wa adalluu dadkan ay u fatwoonayaanna markaasay luminayaan taas baa haddaba qabdiga cilmigu noqonaya waa dadkii culimmada ahaa oo dhinta yaqaanay cidna aanay ka reebin dee waana saasunbaa cilmigu suu kuwa socdaba markaa ugu dambaysa saasaa dadkii cilmigii laga koryeelaya بل قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام النحو كل فربري هران وصامر ليها بين ذي المقدمات كسو جرني وانا ولو دad aad u badan ay kaba wariyeen laakiin waa ninkii riwaayadiisa ay noo soo xidhiidhay dad bada in badanna bukhaari ka dambeeyey kumayaal iyo kumayaalle ay ka wariyeen dadkii kasii wariyeyna waa tii aan taraajimtooda kooban soo sheegna markaa waa firabri ninkaa laba odhanayay marka maxay tahay kitaabka waa ku yaryahay muslimna way dhacdaayo dee abu isxaaq ibraahim bnu sufyaan waa wuxuu sameeyee isagoo xadiidkii imanka sheekhiisii bukhaari kaba wariyo dee bukhaarina muxuu kuba wariyey waa kanoo dee hishaam bnu curwe iyo intaa kaba horeysa sanad labaaduu isagu leeyahay oo bukhaari marahayn oo bukhaari kolkolku laba sinaanayunbuu sheegay imanka halkan kitaabkana way ku yartay waxyaalaha caynkaase uu leeyahay oo markaa firabri baa leeyahay xadathana cabaas qaala xadathana qutaybatu xadaanaa jariiru can hishaami naxwo waa xadiidkan maalik can hishaam mid laba mid ah bale waa firabri baa laho macnaa kitaabkana umuuraha caynkani uu kuba yarya bal xadiidkuna kolleyta inooguba sugan waa boorin iyo adkeyn layskuba adkeynaya dadkii culimada cilmigii in laga reebo cilmigii la xafido in bal waxa wey taas digniin la isagaba digayo ruuxaan waxgaranayn in madax lagaba dhigto ama tar-iisuljahala waxaana inooguba sugan alfatwa waa riyaasada xaqiiqiga waa riyaasada caslina aqbalahayn oo iyadoo casl maba aqbashee bal markaa waxaa kuba sugan ah dadka cilmi la-aan iskaba fatwoonaya dee iyaguna way lumayaan dadkiina way halaynayaan waa waxa weyn ee xun ee kaba ratimaya ama fasaadka weyn ee kaba ratimaya bal taas baabay tahay kole xadiidkana mar dambe ayuu soo celi doonaa kitaabka akhirkiisu aadna halkaa xaafid ugaba sharxo baabun hal yujcalu linasaa yowman wallahu subxaana watacaala calaa aclam سبحانك اللهم بحمدك